gabdhaha dhallinyarada ee ku nool kaamka caadley ee magaalada beledweyne ayaa waxaa haysata shaqa la-aan baahsan gabdhahan ayaa ah kuwo aan horey fursad ugu helin inay waxbartaan balse jecel in la baro xirfadda farsamada gacanta qaar ka mida gabdhaha ku nool kaamka caadley ayaa raadiyo beerlo u sheegay in ay rabaan in la baro xirfadaha farsamada gacanta sida cilaansaarka meeg abka iyo xarqaanka waxaan ka mid ahay in kaamka caadley dadka deganaan ka mid ahay gabdhaha dhallinyarada ah waxaa u baahnaa lahaa in shaqa abuur noola sameeyo sidoo kale aan ahaan waxaan xiiseeyaa cilaansaarka haddii shaqa ahaan lay abuur waa iska jeclaan lahaa oo cilaansaarka lay si aan uga sii shaqaysto waxaan ka mid ahaa haweeneyda gabdhaha degan kaamka caadley dhallinyarada ah waxaa rabnaa shaqa abuur in naloo sameeyo sida cilaansaarka harqaanka iyo waxyaabo kaleeto badan oo xirfadda gacanta nala baro si aan ugu sii shaqaysano waxaan ahay kaamka caadley haween ka tirsan waxaan rabnaa xirfad shaqo oo lagu shaqaysto qeybta gacanta sida harqaankao kale cilaansaarkaoo kale siiba cilaansaarka aada u danaynaya insha allah in lay baro inaan kusii shaqaysto ayaa nuur cabdi maasha allah marka waxaan rabnaa dhallinyarada oo waxaan nahay oo kaamkan degan oo ka mida waxaan rabnaa xirfadan ku shaqayso lahaynay oo harqaan maxaa kuu sheegaa xirfada gacanta marka cilaansaarka maxaa kuu sheegaa maykaabka intaasaa u baahannahay in lalaga caawiyo in lala baro kusii shaqaysanaan rabnaa baagamuudada baagamuudaa iska nahay baagamuudaa la hayso marka intaasaa u baahannahay asalaamu calaykum magacaygo shugri oo ku nool qaamka caadley maxayaata waxaan codsanaynaa harqaan maxayaata cilaansaar maxayaata nadaafada gacanta maykaabka in lala baro oo kusii shaqaysano beri insha allah haduu ilaa yira oo maxayaata shaqalaanaan hayso baagamuudaan gabdhahan ayaa duruufaha jira awgood aan weli ka qaybgelin waxbarashada sida iskuulka mana helin qof ka caawiya inay waxbartaan maadaama waalidka danyar yahay